kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaanu ku soo qaadanaynaa madasha hoggaanka qaranka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho waayadan ku shirayey kana hadlayay arrimaha doorashooyinka ayaa shirkoodii kusoo gebagabeeyey muqdisho saddexdii bishan aynu ku guda jirno ee maalintii jimcihii aynu soo dhaafnay waxaana ay ka soo saareen dhowr qodob oo ay ka midka yihiin inay diiradda saaraan arrimaha doorashooyinka madasha hoggaanka qaranka waxay sidoo kale soo dhoweysay xeerkii madaxweynaha soomaaliya uu ka soo saaray hanaanka geedi socodka doorasho ay horey ugu heshiiyeen labiiyo tobankii abril madashu warmurtiyeedka ay soo saareen waxaa sidoo kale ku xusnaa in mar kale ay ku celinayaan ballanqaadkoodii hore ahaa inay ka go'an tahay inaanay jiri doonin muddo kordhin loo sameeyo muddo xiliyadeedka ee dastuurka u xadiday hay-adaha sharci dejinta iyo fulinta iyo inay doorasho ay ku dhacdo wakhtigii loogu talagalay madasha ayaa mar kale waxa ay ku baaqayaan inay isku imaan doonaan magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay labaatanka bishan juun si ay usii darbergeliyaan arrimaha laga wada xaajoonayo iyadoo sidoo kale sheegay inay guddi u saareen arrimaha gobolka banaadir iyo maqaamka magaalada muqdisho ay yeelaan doonto haddaba waxaa arrimahan ila faaqidaya oo aanu ku qaadaadhigi doono dhegaystayaasha qaarna su-aalo ku weydiin doonaan cabdiraxmaan cumar cismaan oo loo yaqaan injineer iriisow horeyna xilal kalgedisan uga soo qabtay dowladihii kumeel gaarka ee soomaaliya oo wasiiro kalgedisan soo noqday sidoo kalena ahaa fayinka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan kusoo dhawaada dhegaystayaal mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aynu ku horeyna dhegaystayaal sida aad barnaamijkaba ku maqlayseen waxaana ku qaadaa dhigi doonaa shirkii madasha wadatashiga qaranka ee magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey oo laga soo saaray qodobo dhowr oo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka adaba si aan arrimahana u qaadaa dhigno ayaan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiiray cabdiraxmaan cumar cismaan injineer iriisow oo hore xilal kalgedisan uga soo qabtay dowladihii kumeel gaarka islamar ahaantaasina soo noqday afhayeenka madaxweynaha hadda mudane xasan sheekh maxamuud waxaana injineer iriisow aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo siday ula muuqato in ay doorashooyinka ku dhacaan xilligii loogu talagalay iyadoo wakhtigan uu sii gurayo bismillahi raxmaan raxiim jamaal waa saa u sheegtay madasha hogaanka qaranka soomaaliyeed shalay oo saddexdii juun ah laba kun iyo lixdan waxay soo saareen go-aamo waa dhinac marka laga fiiriyo waxaan isleeyahay aniga muxuu aha inay heshiiyaan oo soomaalida madaxdeeda isu timaado go-aano qodobaysan soo saaraan kuna adkaystaan inaysan dhacaynin wax maaragtay ku darsasho ah taas naftirkeeda waxaan isleeyahay didiilo iyo dhiirigelin bay siinaysaa shacabka soomaaliyeed waxaan filayaa in doorashada sideeda u qabsoomi doonto waa dhici kartaa waktigoo yar in waxyar daahitaan uu dhaco laakiin sida ka muuqatay go-aankoodii aad bay kalsooni u gelinaysaa in dalkan maaragtay hore loo soconayo oo doorashada inay dhacayaan waa gartay shirka muqdisho lagu soo gabagabeeyey maalinta jimcaha marka qodobadii ka soo baxay waxaa sidoo kale ka mid ahaa in ay dhinacyadu mar kale isku yimaadaan magaalada baydhaba oo halkaasi wadaxaajuudyadu ay sii socdaan qodobada kasoo baxay shirkaasi sidee bay kuula muuqdaan
runtii marka ugu horeysa horta soomaalidu aad bay usoo dhaweyneysaa in heshiis la gaaro lagu midaysan yahay dhammaan madasha madaxdeedii maaragtay qarankana ay isku waafaqeen in labaatanka juun baydhabo la isu yimaado taas iyada nafskeeda horta yididiila ah midda kale markaa fiiriso arrimaha oo ay kamid tahay sidii hirgelinta doorashooyinka dadban guddiyadii suudin lahaa arrimahaasoo dhan ayagana in muxuu ahaa labaatanka juun lasoo dhamaystiri doono sidoo kale waxaan isleeyahay muxuu ahaa in ay ku celceliyaan madaxdu inay doonayaan in doorashota sharciyad xoogan tii laba kun iyo labayo tobankii inay dhacdana runtii iyadana waxayna siinaysaa yodilo kale waa jiraan arrimo oo shacabka ama dadka siyaasiyiintuhu ay leeyihiin waktiga haray iyo arrimaha la rabo in la qabto aad bay u badan tahay sharciyadaas xoogan oo la raadinayo dhaqaalaheedii ma loo hayaa amnigii ma la wada sugi karaa goobaha ay ka wada dhacayso arrimahaas oo dhan walow waa jiraa laakiin in madaxda qaranka aysan ku isku khilaafsaneen arrintan iyada ah in doorashooyinkiina muddo muddadeeda la qabto waxaan isleeyahay taas ayaa aada iyo aad u baahan in la dhiirigeliyo kadibna lagala shaqeeyo sidii ay lagu xaqiijin lahaa in doorashooyinka ay dhacaan
arrimaha sida weyn loo hadalhayey ee ilaayo haddana aan laga gaarin wax heshiis ah waxa ay tahay arrinka banaadir gobolka banaadir inuu tiro ku yeesho aqalka sare ee baarlamaanka taasoo maamulada kale sida ay u yeelanayaan hore lagu qabiy lakin banaadir waxba ilaa hadeertan aan la sheegin lakiin wadaxaajuudyadu ay ahaayeen kuwa waayadanba la yeelanayay arrimahaasi bal sidee kula muuqdaan maxaasaas leedahay xalku wuu ku jira runtii waxaa habooneed in muxuu ahaa madasha madaxda qaranka qof walba oo ka tirsan uu u doodo gobolkan banaadir iyo muxuu ahaa saddexda milyan oo qof ee degan ma ahayn in maaragtay laysku qaqabsado ma ahayn in maaragtay qolo walba ama madaxda ka timid dowlad goboleedyadu ay arrimahooda gaarka keliya ka hadlaan waxay ahayd arrintan caasimadii dalka ummadda soomaaliyeeda degan waxay ahayd in iyada la hormariyo oo mudnaanta la siiyo tii waa dhici weysay muddana waxaa socotay ah isjijiid xaggee halkan looga baxaa taas marka shacabka soomaaliyeed ee degan magaalada muqdisho ama gobolka banaadir runtii aad bay maaragtay u beerinayaan arrintaas markay timaado in mas-uuliyiinta madaxdoo dhan ay aada uga gaabiyaan arrintan iyada ah hase yeeshee iyadan dhanka kale in muxuu ahaa shacabka soomaaliyeed ama shacabkan muqdisho weligood waxay u taagnaayeen midnimada ummadda soomaaliyeed dowladnimada iyo tiirkeeda ayagaa hayay intaas maaragtay canshuuraha laga qaado ayaa dowladda federaalka oo dhammaan mas-uuliyiinteedii ka kala yimaadeen gobolada dadkao dhan lagu masruufaa waxaasoo dhan waxay u sameynayaan shacabkan waxay dulqaad midnimo wadajir iyo soomaali inay socoto taas ayay marka dambena noqon doontaa in maaragtay samarka uu ka yimaado shacabka gobolkan banaadir laakiin haddana bacdama ay xuseen in loo baahan yahay in guddiye loo saaro xuseen in la rabo in arrintan laga wada hadlo iyadana waxaan aada maaragtay ugu baaqaynaa in madaxdaas labaatanka markay su yimaadaan arrintan iyo maqaamka muqdisho iyo inaan laisku xirino maaragtay loo qoondeeyo matalaad labada aqalba siiba aqalka sare marka taas aniga saasay aragtideeda ila tahay waa ficnaan lahayd laakiin haddana muxuu ahaa in hore loo socdo oo midnimada dalka ayaa wax walba ka weynaya danta guud dad badan ayaa laga yaabaa engineer inay su-aal ka keenaan oo ay isweydiiyaan isdhahaan marka ay timaado arrimahan waxaa la siiyey guddi ayaa loo xil saaraya la yiri oo dhinacyada maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo muddo lixdan beriya oo ka bilaabanaysa afarta bishan ay kaga soo baarandegi doonaan marka fiirsano waxay ku aadaysaa marka la fiiriyo laba bil hadda ah agost oo dowladdii hore baarlamaankii iyo waktigeedii uu gabagabo noqonayo masleedaa xilligaasi dad qaarkood ay u arki karaan in ay arrintani noqonayso mid meermeeris ahaan ay tahay oo aysan ahayn wax dab ah oo meesha ka socda aysan jirin
runtii waa su-aal aada u wanaagsan arrinta tanna soomaaliya waxay u socotaa mxuaa in shaksi iyo cod la gaaro laba kun iyo labaatanka taas si loo gaarana muxuu ahaa markaas ayay noqonaysaa ummaddu inay hesho shaksi walba xaqa uu u leeyahay inuu wax doorto waxna la doorto inta ka horeysa oo siyaasaddan laisku jijiidayo oo dana gaargaara laga fikirayana runtii dana badan baa ku dhumaya ee kamid noqon karto arrintan iyada ah waa fiican tahay waxaana ku talin lahaa aniga in madashu markay isu yimaadaan labaatanka ay runtii u gartaan gobolka banaadir inuu xuquuq lamid ah gobolada kale helo haddii xitaa ay ku adkaato in maaragtay loo sumeyn waayo in xubno sharafeed la siiyo si matalaadii ay halkaas u jirto tan kalena waxaan isleeyahay shacabkan saan kugu sheegay jamaale waa shacab adkaysi badan midnimada soomaaliyeed jecel mar walba waxay u taagan yihiin inay soomaaliya socoto dhaqaaqdo wax walba ay ku imaan kartana diyaar baa loo yahay in in la sameeyo wa ta waa gartay engineer markaan dhinaca qadadka telefoonada ayaanu jaleecaynaa markaan dhegeystaha qadka ku jira ayaan soo qabanaya ee dhegeysta kusoo dhawoa barnaamijka injineer yariso ayaa marti noogu ah magacaga iyo deegaankaad joogtid ku bilow kadibna su-aashaada assalaamu calaykum waddanka soomaaliga b v o a waa cabdullaahi abutrika waaye waxaan joogaa puntland ama garowe waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah waxa weeye maadaama aan runtii nala socono shirkii ugu dambeeyey runtii nala socdo qaranka runtii waa tashiga soomaaliya maanta ay ka aadansanayeen maamul goboleed dalka jira iyo dowladda dhexe soomaaliya in koy hadda waxa weeyaan uu xoogaa aad aada moodo inuu ku jiro madmadow waxaan rabaa marka inaan su-aalka weydiiyo wasiirku waxa weeyaan gaadhka loo wajahayo doorasha dalka soomaaliya xiriirkan waxaad moodaa inuusan caddayn marka waxaan rabaa in bulshadu ama shacabka u faahfaahiyo waxa kaga degan sida markaas ugu haboon oo arrinkaasi loo dardargelin karo
ayna dalka kaga dhici karto doorasha ka duwan tii hore kaga dhaca dalka soomaaliya laba kun labaiyo tobankii agosto
soomaaliya hadda waxaa moodaa in muxuu ahaa horey loo dhaqaaqay laba kun labaiyo tobankii iyo maanta marka la fiiriyo dhinac walbaba aad bay uga duwan tahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo soo qaadi kara waxaa kamid ah madasha hogaanka qaran naftarkeedii madaxdii oo isu imaaneysa marba gobol tegeysa caasimadii iyo dowlad goboleedyadii kaleba isu imaantinkooda iyo istegidooda waa midaan laba iyo tobankii aysan sidan in gobol walba la tegaysan macquul ahayn haddana waxaan isleeyahay go-aanka ay soo saareen ama warmurtiyeedka saddexdii juun aad bay ugu qeexan tahay in nooca doorashada la rabo inay noqoto mid ka sharciyeysan ka awood badan qofka oo xubinta baarlamaanka ahna uu mateli karo shacabkii iyo degaankii uu matelaya tan waxaa tusaale ugu ah in doorashada la yidhi oday dhaqameed keligiis usoo xulayeen waa in konton qofood oo kale la raacsiiyaa halkii xubin xildhibaan ee lasoo xulayo tan waxaan isleeyahay waa arrin aad iyo aada uga sharciyad badan tii hore ta kale rabitaanka dadka oo aada moodo hadda in aada loo bislaaday deegaan walba iyo deel walba hadda waxay aada ugu tartamayaan war qofku noogu habboon aan meeshan geyno ha laga baxo muxuu ahaa waxyaalihii dhacay laba kun iyo labaiyo tobankii ha noqoto ama in laaluus lagu imaado ama si musuq maasuq ah arrinta marka waxaan isleeyahay dadkiioo diyaara madaxdii qarankoo diyaara iyo qorshihii la degay oo caddeynaya in nooca la rabo doorasho ay tahay tii hore mid ka fiican rajo weyn baan qabaa waa gartay cabdiraxmaan marka dhinaca kale aynu ka eegno baarlamaanka soomaaliya waa uu jiray ilaa iyo hadeertan hawshiisuna wuu qabsanaya muddooyinkii ugu dambeysay laakiin dadka qaar baa u arka in hawshoodii la faramaruujiyey oo guddigan ay qaateen ayagoo aan sixinta leeyihiin ayagoo ay ka doodayaan oo baarlamaankii uu noqday howlgab arrimahaas makuu muuqdaan arrintaas laba arrin baa loo fasiran karaa waa dhab oo marka hore in hay-adihii dastuuriga ahaa ay howlahooda qabsadaan oo baarlamaanku oo runtii arrimahan aada uga shaqeeyo waa habka ugu fiican oo la rabay inay u dhacdo laakiin haddana waxaa wax walba ka muhiimsan muxuu aha sidii lagu hubin lahaa waktiga dhammaaday in isbedelkii lagu ballamay inay doorashooyin dhacaan inay dhacaan arrinta ugu muhiimsan marka siyaasadda oo madaxdan qaranka oo ay ku jiraan guddoomiyihii baarlamaanka iyo guddi baarlamaanka susoo xilsaarayba waxaan isleeyahay waa arrin u baahneed in go-aan siyaasadeed la qaato iyadoo laga eegayo danta ah inaanan isbedelka kororsi warmuddo kororsina la samaynin iyo in doorashooyin ka wanaagsan kuwii hore ay dhacaan taas ayaa hadda ay tahay waxa ay shacabka soomaaliyeed aada isha ugu eegayo muxuu ahaa marka arrintan iyada ah waktigii baarlamaankuna waa gabagabo hawshii iyada aheed loo xilsaarayna mudday ku qaadatay madaxweynihii iyo madashii hogaanka qaran iyo beesha caalamkana siyaasad bay qaateen oo in waxaan la socodsiiyo taas ayay ku qancayaan isleeyahay xubnaha baarlamaanku oo runtii usoo sameeyey dadaal afartii sano lasoo dhaafay baarlamaanku shaqadiisii wax muuqday ahayd haddana waxaan isleeyahay qof walbaba inuu u diyaar garoobayo siduu kusoo laaban lahaa doorashada laisu diyaar garoobayo sidaas daraaddeed waxaan isleeyahay waxay ahayd go-aan loo baahnaa in hore loo socdo ummaddana ay sugayeen waa gartay ee dhegeystaha xiga ayaan soo qabanayaa ee dhegeysta magacaaga iyo deegaanka joogtay su-aashaada magaciga waxaa la yihahdaa maxamed cumar onaski oo kala soo xiriiraya magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya marka hore su-aasha aan qaba anigu waxay tahay sidaan la soconno in lagu soo gebagabeeyey barnaamijkii doorashada madasha ee muqdisho oo arrimo badan looga hadlay haddana labaatanka juun bishaan lagu ballamay in baydhabo lagu dhamaystiro iyadoo aan ognahay waktigii inuu waxyar ka dhiman yahay arrinta ugu weyn hadda taagan ay tahay maqaamkii magaalada muqdisho ee gobolka banaadir waxaa uu shirka weydiin lahaa soomaaliya waa sideed iyo toban gobol mar haddii toddobiyo tobanka kale loo ogolaaday xuquuqdoodii gobolka banaadir soo lama soo lagama yaabo in loo boodbootinayo qaab siyaasadeed in loo diido maqaamkii ay ku lahayd ama qaybtii ay ku lahayd dalka soomaaliya midda kaleeto ujeedada soo maahan marba haddii maalin walba madasha inta meel loo dhigo oo meel kale la qaadayo oo mar meel la geenayo in ujeedadu ay tahay mudan wasiir in la rabo in maqaamkii muqdisho qaab aad moodid xoogaha laalaab iyo mar meel la aadinayo iyo mar meel loo wado in la rabiyo maqaamkii in muqdisho lagu baabi'iyo oo hawaaye eber ama wax la-aan lasoo dhigo maxamed aad iyo aada ugu mahad celina oo ana horaan uga jawaabay su-aashan oo faahfaahsan muxuu ahaa madasha hogaanka qarankana runtii wax looga fadhiya waxay tahay shaksi walba soomaaliyeed inay matalaan oo ay xuquuqdiisa sidii ku heli lahaa uga shaqeeyaan rajo weyn baan ka qabnaa annaga in madashu markay iskusoo laabato labaatanka juun arrintaas dibweylisinta ku sameeyaan ay gobolka banaadir u qoondeyn doonaan tiro u mateli karta aqalkii sare sidaan hore kuu sheegayna dadkan muddada shan iyo labaatanka sano soomaalida gobolka banaadir waxay ahaayeen dad dhibaatooyin fara badan soo maray laakiin mar walba u dulqaadanayay si ay uga gudbaan dhibaatadaas si loo helo dowladnimo xoogan midnimada iyo soomaalidana lo u adeegta marka waxaan isleeyahay hoggaankana rajo weyn baan ka qabnaa inay isbedelo sameeyaan shacabkana walba loogu bartayna inay maaragtay dulqaad iyo samar sameeyaan midnimada soomaaliyeedna dantooda eegaan iyadoo weliba la wada eegayo laba kun iyo labaatankii inay dhacaan doorashooyin shaksi iyo cod ah markaas ayay soomaalidu shaksi walba iyo qof walba xaqiisuu heli doonaa su-aal ayay dadka qaar isweydiinayaan haddii aan ku weydiiyo inta fikirkaagu iyo fahamkaagu uu kaga gaarsiisan yahay aad nooga jawaabi doontaa oo ah waxaa la yidhi dhinaca somaliland waxay wax ku yeelan doonaan aqalka sare aqalka sarena sida lagu heshiiyey dhinacyadu waxaa soo xuli doona maamul goboleedyada dalka wakiilo ayay ku lahaan doonaan aqalkaasi somaliland waa ay sheegtay inaysan soomaaliya wax shaqaa ku lahayn marka xubnahaasi sidee baa laga yeeli doonaa ayaas leedahay runtii soomaalidu habkan ee hadda wax u qaybsato ayaa habkan oo beelaha madaxdii dhaqanka baa awalba maaragtay imaan jirtay goobaha muxuu ahaa shirarka si maaragtay ay usoo xulaan shaksiyaalka umatali jiray waa dhab in somaliland muxuu ahay mar walbaba diidaneyd inay ka mid noqoto xubnaha dowladda federaalka haddana hal un baa la heli jiray mar walba oo keeni karay in dadka ka degaanada imtilaadii maaragtay soomaalinimada iyo ay ku lahaayeen dalka soomaaliya ay helaan taasna waa mid mar walbaba ay heli doonaan habkii iyo nidaamkiina waxaan isleeyahay hoggaankan ayaa muxuu ahaa go-aan kasoo gaari doona haddaba markaad eegto madax baa jirta oo dowladda federaalka ugu jirta muxuu ahaa deegaanadaas ama wasiire ha noqdaano ama ra-iisul wasaare ku-xigeen ha noqdaano ama madaxda qaranka naftirkoodii oo matalaysa dhammaan shacabka soomaaliyeed marka rajo weyn baan ka qabnaa in muxuu ahaa ay helaan mxu matalaadoodii taasoo sahmi doonta in dadka ka imaanaya goboladaasna ay noqon karaan dad runtii taabagelin kara kaalin weyna ka qaadan kara heshiisiinta socota si soomaaliya ay u midoodo ay u noqoto dal mxua soomaaliya oo dhan u wada siman tahay waa gartay waxyaabaha dhinacyadu kale ay ku heshiiyeen waxaa ka mid ahaa in xubnaha ergada dooranaya halka xildhibaan aqalka hoose ay noqdaan kow iyo konton xubnood waxaana markii hore ay ahayd baa la yidhi konton xubnood maxay farqiga u dhexeeya iyo maxay kula tahay arrinkaasi waxa keenay in hal xildhibaan ama hal xubin lagu daro xubnaha dooranaya xildhibaanka baarlamaanka soomaaliya ee soo socda mateli doona
laba arrin baa loo sameeyey oo mar haddii doorasho ay dhacayso tartanna la gelayo hal xildhibaanna ay dooranayaan oo shaksiyaad badana tartanka imaanayo tirada ayaa la raba inay noqoto mid aan sinnayn oo haddii laba qof ay tartamaan oo kale qof uu helo konton iyo mxua kow boqolkiiba oo u dhiganta labaatan iyo lix si ugu guuleysto ayaa muxuu ahaa adkaan lahayd haddii konton keliya ay yihiin oo shan iyo labaatan iyo shan iyo labaatan cod la kala helo taas ayaa sababta ugu weyn aan isleeyahay keentay in numberka laga dhigo number haldeeri ah si ay u sahlanaato doorashada waa gartay dhinacyadu waxay sidoo kale si weyn uga wada xaajoodeen ayaa lagu yiri warmutiyeedka liiska odayaasha odayaashii hore boqol iyo shan iyo soddonka ahaa waxayna dood dheer kadib isla garteen in dhamaystirka liiska kama dambaystahi lagu go-aansado shirka madasha ee baydhabo ka dhacaya marka horena waxaa loo shaaciyey in la badin doono ergada iyo xubnaha baarlamaanka soo xulaya soo magacaabaya marka arrinkani ma wuxuu salku ku hayaa isla arrimahaas hore ay dhinacyadu ugu heshiiyeen mise waa arrin cusub oo ay doonayaan inay sidoo kale ergadu ka hadlaan madashu ay ka hadlaan aan iraade
maya arrintan waa arrin la xiriirta boqol iyo soddon iyo shantii oday la yaqaanay oo baalihii iyo siday u qaybsadeen horta qorshuhu waa sidiisii waxa keliya la rabo un haddii dad markaas waktigaas imaan waaye dad soo wakiishay muxuu ahaa haddii madax dhaqameedka soo wakiishay uu hadda diyaar yahay inuu ka qayb galo in uu isidoo kale taas lagu bedeli karo haddii dadkii geeriyooday muddadaas in muxuu aha dadkii ku habboonaa oo beeshaas mateli kari la keeno arrintan waxaan isleeyahay wax weyn oo hadda oo deel walba way taqaanaa qofka markaas xaqa u leh masalaada leh ama soomaalida waxa ay tiraahdo odayga dhaqanka taas waxaan isleeyahay way sahlanaan doontaa marka laga reebo beelo un muxuu ahaa dhibaatooyin ka dhex jira taasna waxaan isleeyahay si hab nidaamsana loo xalina halkan waxaa sii sahlaya bacdama gobollada la tegayo de beel walba gobolkii ay tegaysay oo qaadanaysay ayaa arrinteeda lagu xalin doonaa marka arrintan waxaan isleeyahay waa arrin muxuu ahaa sahlan si guudna loogu heshiiyey tirada boqol iyo soddon iyo shan inay ahaato dhegeystihi ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan soo qabanaya dhegeysta magacaaga iyo deegaanka aad joogtid bismillahi raxmaan raxiim ta v o a iyo maxamed sheekh nuur muqdisho v o a shaqaalaheeda iyo iyo dhegeystayaasha intaba waa salaamaya iyo maamul goboleedyada waxaan ognahay in ayaguna ay mas-uul ka yihiin maxaan ku rahdaa qabiilo ama ay ay ay ay ay wakiil ka yihiin beelo dabcan marka xaq ma u yeelanayaan in ayaga is hortaagaan gobol gobolada soomaaliya ka tirsana bulsho intaas tira la-eeg saddex milyan abaaf ku nool oo dhaqaalaha wada gobolka ugu dhaqaalaha ba dalka ugu dhaqaalaha badan u yahay dhaqaalihiisana ilaa hadda dawladda ay tahay waxa lagu nooleeyo oo gacanta ku hayso inay is hortaagaan yidhahdaan waxba lama siinaayo ma ma ma xaq ma u leeyihiin mase u yeelanayaan waxaad moodaa in dhegeystayaashu ay badankood doonayaan in arrinka gobolka banaadir ay wax badan ka ogaadaan bal haddaad adigoo aan ogahay inaad hore uga jawaabtay su-aalaha qaarkood aada mar kale ku celiso si kooban su-aalaha ay dhegeystayaashu kusoo weydiiyaan runtii maxamed arrintan horena uga jawaabnay muxuu ahaa fikirkeygana waa mid cad madasha hogaanka qaranka waxay ahayd in tiro maaragtay mateli karta shacabkan tirada badan ee soomaaliyeed ee gudon gobolka in la siiyo welina reeshaan ka qabnaa marka dambe isu yimaadaan inay siin doonaan maaragtay dad maaragtay mateli kara shacabkan iyaga ah madaasha hogaanka qaranna dhammaantood ba mas-uuliyad baa ka saaran shaqsi kastoo soomaaliyeed meel walba joogo siduu ku heli lahaa matalaadii sharcigeed inta laga gaarayo laba kun iyo labaatanka hase yeeshee inta ka horeyso muxuu ahaa waxaan isleeyahay aniga in la fiiriyo danta guud iyo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed muxuu ahaa khilaaf iyo hadda wax dib noo dhigaya iyo inaysan noqonin wax caqabad una ku noqon kara doorashooyinka dhacaya soomaalidu mid bay ka midaysan tahay waxay rabaan in hore loo socdo amniga la hagaajiyo taas ayaan isleeyahay ayaa qof walba deeqi doonto dawlad maaragtay rasmi oo waddan ka shaqaysana waxay keenaysaa in qof walba xuquuqdiisa uu helo marka taas ani shakigama jirinay imaan doonto haddana rajo weyn baan ka qabnaa wa tahay aad iyo aad aad umahadsan tahay cabdiraxmaan engineer risow waktigaagii aadna siisay iyo su-aalaha dhegeystayaasha aad uga jawaabtay intuuba aad baan kaaga mahad celinaynaa aadaan mudan jamaal aad iyo aad
intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan waxaa igala qayb qaatay aan u mahad celinaya cabdiraxmaan cumar cismaan injineer risow oo xilal kala gedisan oo wasiiraha ka soo noqday dowladii kumeel gaarkaahi ee soomaaliya isagoo afhayeenka madaxweynaha soomaaliyana soo noqday cabdiraxmaan isagoo muqdisho jooga ayuu khadka telefoonka barnaamijka uga qayb qaadanayay waxaan sidoo kale umahad celinaya dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb qaatay tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan isaga tegaynaa nabadgelyo